markanna barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan garabey daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeyo haddii aan noo soo qabto ibraahim oo waxaa diraya dadka kale ah hooyo ayaan cabdisalaam xaaji cilmi abayaasiin khaliif xaashi hooyo faadumo cabdi cali aaba maxamed yuusuf maxamed dheere maxamed daahir khaliif xaashi axmed daahir khaliif xaashi iyo sayid yaasiin khaliif xaashi cabdulaahi yaasiin khaliif xaashi cabdisamad yaasiin khaliif xaashi nicime yaasiin khaliif xaashi fardowsi yaasiin khaliif xaashi iyo weliba dad kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin cabdifataax maxamed deere iyo cabdinaasir maxamed deere khadar maxamed deere cabdiqani iyo zakariya najax naciima nadra nafisa iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi khaliif cabdiweli maxamed cabdulaahi iyo cabdikhadar mursal xaashi cabdirasaaq mursal xaashi iyo cumar cabdulaahi xaashi libaan cabdulaahi xaashi iyo xabiib xasan xaashi saciid bashiir carab mustafa ducaale samatar iyo cabdixakiim axmed cabdille dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxa ay tahaniyad dhalasho farxadle ay hawada u marinayaan cabdulqaadir yaasiin khaliif iyo mune maxamed axmed oo taariikhdu markii ay ahayd toddobadii bisha novembar uu wiil ugu dhashay burtinle ee gobolka nugaal wiilkaas waxaa loo bixiyey yaasiin cabdulqaadir yaasiin yaasiin adeer noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed iyo cali aadan maxamed khadar suleymaan maxamed iyo shiine cali maxamed saciid cali maxamed khadraac cali maxamed iyo suleeqa aadan maxamed cabdi maxamed diriye iyo sabaad maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriye waxaana ay kaladugaan daafaha dunida
kaalimihii heesaha haddii aan dabaac madaandilay heesta ugu horreysa waa heesta midin iyo dadka maxamed
habka luqunta heesaha naankayo laafya tallaabada habsamidiyo xataa wahida malyuun hiloola jirta tallaabada habsamidiyo xataa wahida malyuun hiloola jirta dayniyo jogsiga halkaysimuu gaadhe aylodayniyo jogsiga halkaysimuu gaadheen anay buqigu reebte duhur joogsigeeda maryuun yoola anay huqigu reebte duhur joogsigeeda malyoon yoboola adaftayo sheekada hubkay xidhaad dhimaandeed cagabtayo sheekada hubkay xidhaad dhimaan deeq anaan ku hiiqaadme cibadeeda keliya amalyoonkiba la suuka anaan ku hiiqaadme cibadeeda keliya amalyoonkiba la suuka minhoodiyo nasiib laa adduun helaa nafteede minhoodiyo nasiib laa adduun helaa nafteede jidkeed uga hanweyne ago sida keliya malyoonkiba la siisa Thank you.
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xuseen barre aadan nuur xasan nuur iyo jacfar kuka iyo maxamed cabdi xasan sandheere iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin in ay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan doctor xasan macallim maxamuud samater doctor xasan albasri iyo fatma maxamed bin cumar baa cumar oo dhowaantan ku aqalgalay xatarmuud dalka yemen waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabna eebbaheda kale sii aamin ayaan aniguna leeyahay aamiin ayaanu leenahay ibraahimow dhankan waxaa gacanteeda ku jirta hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah leyle cismaan faadumo cismaan maxamuud cismaan iyo ayeye khadiijo hooyo maryan abowe axmed baa la yidhi iyo abowe nuur iyo abaayo caaisha dhammaantood waxa ay hambalyo u dirayaan shirmaarke cismaan maxamuud iyo xaawoluul maxamed tifow oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka ceel caligaab waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela arooskana soo dedejiya aamiin heesta kale dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa waxbaaha iga leexsan codadkii bashiir ibraahim cabdi iyo zaarisiya
lafahayo dhabaarkiyo labatada gacmahayo inayo ludiyo jiir adigaygu ladhaanu qalbigayga lulaye markii aan hurdada laado adoo igu lamaan
labatada gacmaha iyo inayo owlud iyo jiidh adigaygu ladhaanu qalbigayga lulay markii aan hurdada laado adoo igu lamaad laabtay salaaxan xalay laylkii toosay toosay laabtay salaaxan xalay laylkii toosay toosay
misaaniladaanu laaga haysan jiraayo lumina weyno dhufdhufiye noxodka uhu jarino wiilaadana ahaayo tilaabada labin jiray imisad lugoysi imisaaniladaanu lacaga haysan jiraayo lumina weyno dhuufdhuufiye
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsan waxba haygu leexsan iyo codadka bashiir ibraahim iyo zahre ziyaad waxaa gacanteyda ku jirta tahniya dhalasho waxaana diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi yaasiin jaamac maxamed shiine jaamac maxamed iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo istaahil jaamac cabdilaahi sabaad yuusuf cabdilaahi faadumo cabdi cabdilaahi samiire cabdi cabdilaahi maxamed cali caalin sacad maxamed daahir iyo dhammaan reer maxamed diiriye iyo reer cabdi cabdulaahi oo isku duuban oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u maraynayaan abtiyo ceydiid cabdi cabdulaahi iyo nasre cali barre oo uu wiil ugu dhashay afartii bisha noofembar magaalada burco ducaduna waa xaggiina baa layidhi ibraahimow waxaan leenahay wiilkaas allaha ka dhigay kii soo weynaada ah oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara dhankii heesaha haye nuur waxaanu dhegeystayaasha usoo qaban doonaa heesta kuma dayn karaayo ee waana dadkaan kugu jecelahay waa sidaase waxaana ku luuqaynayaa cabdalla yuusuf xanuuniye
dayn karaayo codkii cabdulla yuusuf hanuuniye ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu noogu yimid shariifo macalin mukhtaar cabdiraxmaan macalin ibraahim macalin mukhtaar maxamed macalin mukhtaar xuseen macalin mukhtaar xasan xaaji fiidle iyo abwansanyare yaasiin ibraahim maxamed ibraahim nimco xasan daahir raxmo xasan daahir xaawo xasan daahir dhammaan asxaabta waxayna taaniyad gaarsiinayaan axmed macalin mukhtaar iyo abaayo xuseen cali oo gabri ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana gabadhaasi loo bixiyey zahra axmed waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay zahra axmed soo barbaar noqotay waalidkeed iyo dadkeedaba afacda aamiin ayaanu leenahay waxaa dhambaalkan dhalasho diraya dadka kale ah hooyo batuulo iyo aabo daahir dhure maxamed nuur daahir dhure iyo xasan daahir dhure xuseen daahir dhure nuuney daahir dhure xaawo daahir dhure maxamuud daahir dhure mukhtaar daahir dhure iyo dhammaan reer daahir dhure iyo asxaab qaali ah oo ay ka mid yihiin baa la yidhi maxamed kuule macalin iyo bakar cali buule maxamed nuur macalin cadow mursal iyo rashiid ronow mursal ibraahim mursal iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxadle ay u dirayaan baa la yidhi nuuriyo daahir dhure iyo macalin xuseen cabdinuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaanna xaafadda wadajir waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca haatanna kaalimihii heesaha ibraahim codkii cumar dhuule iyo barta nabarka dhegaysi wacan anigu hambalyaan wadaa hawraarsan haddaad i leedahay haddaaba kuu bilaabayaa
Thank you. ka beelbeelayo dabka baxay agaashiyo oniga baktiini dabka baxay agaashiday oniga baktiini mar haddaan bestay ahay bahina aan ku qabo xilliguna ika baday bartana barka dhaawaca intaan boobka ka tegin adabki karaayi maxadan bisay ahay bahina aan ku qabo xilliguna ika baday bartana barka dhaawaca inta boobka sii fidin adabki karaayi wadna bihim bihayo berraxawsigaygi
waa tahay barta nabarka iyo cumar dhuul haddaan intaas kaga gudubno waxaa noo baaqaya hooyo xaliimo waa suga caraale abti cali waa suga caraale abti cusmaan waa suga caraale abti geedi waa suga caraale faarax axmed maxamuud iyo muumin axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo ulow maxamed waa suge ciise maxamed waa suge iyo ismaaciil cali waa suge shuure cali waa suge muuse xasan maxamuud iyo cusmaan xasan maxamuud iyo xuseen xasan maxamuud muxudiin muxamed xasan maxamuud iyo cabdi geedi waa suge aabe maxamuud sibriye maalin hooyo suuban fiidow sibriye iyo madiina maxamuud goocow maryan maxamuud goocow iyo axmed maxamuud goocow iyo ugu dambaysta shariif maxamuud goocow dadkaasi waxa ay kala joogaan magaalada muqdisho hiiraan magaalada beledweyne tardo buulo burde moqokori waxayna tahniyad gaarsiinayaan xuseen axmed maxamuud xuseen fanax iyo waxay yidhahdeen luul maxamuud goocow arooskooda uu ka qabsamay buulo burte waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo mid aada kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya daandurayo waa hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadume cismaan cabdinuur iyo hooyo xabiibo cismaan cabdinuur hooyo caaisha aadan cali iyo aaba cabdulaahi cusmaan cabdinuur aaba saciid cusmaan cabdinuur aaba mayow aadan cali cabdicasiis mayow aadan iyo faysal cabdulaahi cusmaan iidle cabdulaahi cusmaan fardowso cabdiraxmaan cusmaan nuurte cabdiraxmaan cusmaan iyo faadumo ilyaas dhure khadiijo ilyaas dhure iyo ibtisaam ilyaas dhure saciido ilyaas dhure iyo injineer borow kamas faarax barre iyo faysal maxamed bakaal xamde muuse salaad baxsan barkhad iyo ikraan aragsan garaase gob dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher ay u dirayaan arooska iyo aroosadda salma cusmaan cabdinuur iyo saygeeda isxaaq cabdulaahi cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaanu leenahay salma iyo isaaq noqda kuwii isku waara oo ubad kheyrqaba kala hela aamiin nuur heestana noo raacay daandurayo heesta ugu dambaysay aan ku soo xiri doonno waa heesta adaa dumar ugu sito iyo codka qamar suugane
adaa dumar uga sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan kacsaday dartaa inay xidigu daman adaa dumar uga sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul furo waxaan kacabsaday dadta inay xidigu ku damanaa xubnaha dultooda iyo dareenka bogigayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dultooda iyo dareenka bogigayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu taracnay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnee dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro erkiyo samadan ku dayay wadaba markaan isiri daruur qarisan ka baqay
heestaasina waxay ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada heesaha ay wadajir kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukaari tan iyo kulan damben waxaan dhammaantiinba idin leenahay nabadgelyo
dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro erkiyo samadan ku dayay ku daabac markaan isiri daruur qarisan ka baqay garaaca digle wadnuhu kaxeel fagdurbaan la tumay dagubuta wuxuu ku yidhi ku dartay haye ciddahe intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii